إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أشرف القائلين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى waxauna amray inaan ku dayano rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu naga reebo idilna aan ka harno axadka rabbigii ka cabsada rabbi inuu u gargaarayo ayuu sheegay subxaanahu wa tacaala allah wuxuu nagu yidhi alla ka cabsada maxaa yeelay rabbi cadaabkiisu waa mid shadiida oo aanan xamiri karaynin waxaan halkaan ka soo sarjin doonaa haddii rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala axaadiid saxiixa ee nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam oo dhowr ah oo mawaadiic kala bedelan khusayda iyo waxyaalo ku saabsan carabka aafaadkiisa oo loo baahan yahay qofka muslimka inuu iska ilaaliyo oo lagu magacaabo aafaatu lisaan kolka haddii aanu soo bilowno kolka hore axaadiidta saxiixa ah oo ayagu mawaadiic dhowra ka kala hadlaya oo aan sidaa usii badnayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau ka hadlay in cibaadada loo firaaqo noqdo xadiidulqudsi ayuuna ku yidhi ina allaha tacaala yaquul ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla sadraka bina waasudda faqrak wailaa tafcal mala'ta yadayka shugla walan asudda faqrak allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku qowlayaa ibnu aadamow u faaruq noqo oo u soo qaalin noqo aniga cibaadadayda haddaad tafaraq licibaadatii cibaadadayda u faaruq noqo ayuu alla yidhi haddaad cibaadadayda firaaqa u noqotid xabadkaaga waxaan ka buuxinayaa ayuu rabbiyey subxaanahu wa tacaalaa horontinimo qaniinnimo ayaan xabadkaaga ka buuxinayaa mid qani ah oo deebtoon ayaan kaa dhigin ayuu rabbiyey subxaanahu wa tacaalaa wa asudda faqrak faqrigaagana waan daboolin oo shidada ku hayda ee xagga faqriga anaa kaa awday ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala haddaadan sidaa yeelin oodan daacadayga u firaaqa noqonin ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala mala'tu yadayka shugla gacmahaada waxaan ka buuxinayaa mashquul iyo dhibaato faqrigaagana ma aan owdayo dantaadana ma gaaraysid khayraadna lama kulmaysid sidaa ayuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala haddaba xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa qof walba oo muslima in laga doonayo inuu cibaadada allah u faaruq noqdo si dhaba ou rabbi u caabudo xaqa ou ilaaliyo macaasida iyo wax kastoo rabbi ka cadownayana uu ka tago arrintaas ayada ah ayaa laga doonayaa qof walba oo muslim ah axadku haddowsan sidaa yeelin alla agtiisa wanaag kala kulmi maayo xadiidka isagaa waxaa soo saaray tirmidi ibnu maaja ibnu xibaan iyo axmed sanadkiisa waxay culimmadu yidhaahdeen waa wanaagsan yahay marka la eego sanadka uu tirmidi ku wariyey waxa uu leeyahay tirmidi waa xasan waxaana ku jira ayuu yidhaha bukhaari bilwaaridi nin la yidhaahdo oo hormus loo yaqaano ninkaa isaga culimmadu waxay yidhaahdeen waa saalixu lxadiid waxaa kaloo xadiidka soo saaray xaakim ninka la yidhaah dariiq wanaagsan ayuuna ku soo saaray oo sanadkiisu hagaagsan yahay dahabina sidaas ayuu ku waafaqay marka xadiidku waa saxiix waxaa saxiix yeelay xaakim dahabi ayaa ku waafaqay muslimiin kaloo badanna sidaas ayay caddeeyeen ahad walbo islaama waxaa laga doonayaa cibaadada rabbi inuu ilaaliyo xaqana inuu si dhaba ugu dhaqmo maxaasido idin inuu isaga tago sidaa ayaana xadiidkuna tusin xadiidka labaad ee axaadiidta saxiixa ka mid oon soo qaadanayno waxa weeye rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ammaanaya dadka isaga arkoo rumeeyey rasuulku waxau yidhi duubaa liman ra'aani laanta jannadu waxay u sugnaatay oo gargaar iyo khayraad gaaraya axadkii aniga ay arka ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ee markaas uu nabiga arko rumeeyey aragtida laxa la xiriira iimaan wa duubaa liman ra'aa man ra'aani waxayna u sugnaatay ayuu yidhi laanta jannada axadkii arkay axad aniga ay arkay ee markaa xaqa qaatay ee ku dhaqmay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau kaloo yidhi waliman ra'aa man ra'aa man ra'aani wa aamana bi axad kii arkay axad kii arkay qof aniga i arkay qof arkay ee aniga i rumeeyana laanta jannada ayaa u sugan buu yihi sala allahu calayhi wasalam qofkaasu waxau arkay qof nabiga arkay qof sii arkay ayuu asna arkay xaqana wou qaato wou ku dhaqmay sidaas ayuu laanta jannada isaguna ku leeyahay haddaba xadiidkaa bishaare ayaa ugu sugan dadka iimaanka leh ee aan nabiga arkin sala allahu calayhi wasalam ee si dhaba diinta islaamka u qaatay oo ugu xamalfaray oo alle ugu dhowaaday rabbi agtiisa ayay kala kulmayaan gargaar fara badan laanta jannadana halkaas ayay ku yeelanayaan allah ayaa u gargaaraya fi dunyaa walaakhira axad walbo islaamhow rabbigaa ka cabso oo xaqa ilaali nabiga dariiqiisa ma sala allahu calayhi wasalam maxaasida iska ilaali iyo wax kastoo rabbi ka caroonayo xadiidkaa xaakim ayaa soo saaray sanadka xaakim daliil ayaa ku jirta waxaase sanad wanaagsan oo xasana ku qoray xadiidka ninka la yidhaha tabaraani sidaa darteed xadiidku waa xadiid wanaagsan oo xasana waxauna ammaanayaa dadka nabiga arkay sala allahu calayhi wasalam ee rumeeyey oo xaqa si dhaba ugu dhaqmay xadiidka kale saddexaad waxa weeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam mucaad binu jabal ayaa u yimid oo safar doonaya waxauna ku yidhi awsini yaa rasuula allah rasuulka allow ii dardaaran rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam acbud allaha walaa tushrik bihi shay-a rabbi caabud subxaanahu watacaala waxana ha la wadaajinin rabbigaa keliya caabud amarkiisa qaado ha u shariig yeelin hana la imaanin wax rabbi ka caroonayo subxaanahu watacaala waxau yidhi maxaad ninka la yidhaha yaa nabiy allahi dibnii nabiga allow ii siyaadi oo wax iigu sii dar rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa asacta fa axsin marka aada xumaato samaydid ee dembi kaa dhaco wanaag samey oo rabbigaa u laabo oo daacada ku dadaal waxau yidhi yaa nabiy allahi zidnii nabiga allow ii siyaadi rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam istaqim waltuxsin khuluqak wuxuu yidhi toosnaaw oo xaqa ku toosnaaw oo xumaatada ka tag oo istiqaamo iyo suluug wanaagsana lagaa helo akhlaaqdeedana hagaaji markaa waxaad noqonaysaa nin akhlaaq hagaagsan yeesha oo rabbi raadi ka noqdeen wanaagga sidaa ugu dadaal ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qof walbo islaama ayaa laga doonayaa inuu khayraadka ilaaliyo rabbigii inuu ka cabsado diinta islaamku siday tahay inuu ugu camal falo wax walba carada alla ku jirtana waa inuu ka tago qofka muslimka ah mana loo baahno qofka muslimkaahu xadgudub inuu sameeyo hadduu sameeyo inuu ka soo laabo waayana ma habboona xadiidka isagaa waxaa soo saaray ibnu xibbaan iyo xaakim xaakim wuxuu yidhi waa saxiixu lisnaad dahabi ninka la yidhaahna wuu ku waafaqay dabaraanina wuu soo saara xadiidka marka xadiidku waa xadiid wanaagsan oo si xadiisu qaymo badan tahay qof walboo muslimana laga doonayo inuu ku camal falo dardaarankaa nabiga sala allahu calayhi wasalam xaqana ou dhab u ilaaliyo isagana tago cadhada alla waxay ku jirto idilba xadiidka kale afaraad waxa weeyaan rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam ina saaxiba ashimaali layarfacu alqarama sita saacaat can alcabdi almuslimi almuqdi aw almusiib faina dima wastakfara allaha minha alqaaha wailaa kutiba waaxida saaxibu shimaal malagga canoqoraya dembiga qofka weeyaane qarinka lix saacadood ayuu sare u haynayaa lix saacadood ayuu qaranka sare u qaadin can ilcabdi almuslim almuqdi qofka muslimka ee muqdi ah ama musii ah lix saacadood ayuu qarinka qoraalkiisa ka celinayaa haddii uu qoomameeyo qofku ou alla ka gufraan dalbo qalinka wuu iska dhigayaa haddii lix saacadood muddo ku siman ou qofku laabo waayo qoomamay waayana kafara waaxida hal dembi keliya ayuu u qorin buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam bal haddaba xaaladaas ayadaa u fiirso waxau leeyahay rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi saaxibu shimaal oo qoraya qofka xasiani sayi-aadkiisa lix saacadood ayuu qalinka sare u haynayaa addoonka dembiga gale ayuu ka haynayaa hadduu qoomameeyow alla ka qufraan dalbo qalinka wuu dhigayaa hadduu ka laabo waayana hal hal xad sayi-a ayuu u qoraya oon la lamalaabay xadiidkaa isagaa waxaa qoray dabaraani mucjamulkabiir ayuu ku qoray abu nuxaym ninka la yidhaha kitaabkiisa xeliya ayuu ku qoray bayaadi waxau ku qoray kitaabkiisa shucarka ah xadiidkaa isagaa marka dabaraani haddii la eego asaaniidda uu ku wariyey waa asaaniid rijaashoodu ay wanaagsan tahay saa darteed haysami wuxuu yidhi dabaraani xadiidka asaaniid ayuu ku wariyey iyo rijaal wanaagsan xadiidkuna martabada xasanka kama hoos marayo marnaba martabada xasanka xadiidku ma ma uu ka hoos marayo marnaba kolka qof walboo muslimahow rabbigaa ka cabso dembi hadduu kaa dhacana deg deg u toobakeen waa lagaa tirin lagumana qorayo kolkaase ka faa'iidayso nicmadaa weynanka badan ee halkaa taalla hana noqonin axad macaasida ku indha adag ee waxaad noqotaa axad ku dadaala wanaagga iyo khayraadka oo rabbigii ka cabsada subxaanahu wa tacaala diinta islaamkana si dhaba u ilaaliya rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo caddeeyey dadka muslimiinta ah in loo gargaarayo dembigana loo dhaafayo inta ay tooba keenayaan waadna u jeedaa nabigii inuu yidhi lix saacadood muddo la-eg dembiga dhanbaba la dhigi maayo markaas ka gadaal haddaad tooba keeni weyso oo axad soo laabta aada noqo weydo ayaa lagu dhigayaa dembigii laakiin muddada intaa leeg waa lagu sugayaa saa darteed qof walboo islaamahow dembiga aada geshid ka soo laabo rabbigaa daacadiisana ku dadaal rabbiguu kuu gargaarayaa kolkaase rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau kaloo ku caddeeyey xadiidka kale adilada saxiixa kamida oonu sheegi rabno wuxuu ku yihi alkamru umu lfawaaxish wa akbaru lkabaa'ir man shariba man sharibahaa waqaca calaa ummihi wa khaalatihi wa camatih khamradu waxa weeye uu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam fawaaxishta iyo xumaatooyinka oo idil ayadaa hooye u ah kabaa'irta dembiyaalka midda ugu weyn weeyaan qofkii cala khamrada iyo daroogada wax kamidana hooyay ayuu ku dhacaa oo ka sinaysaa habaryarti iyo eedadii rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau cadeeyey khamradu inay tahay shay shaniica khamradana waxaa lamida wax kasta oo mukhaataraada oo lagu daroogoobo wax kastaoo maskaxda dadka bedelaya waxyaalahaasna waxaa kamida dadka bedelaya jirkooda oo dadka habaynaya ee qofku marka dambe uu noqonayo mid waalan oo aan khayr lahayn dad badanna ay la masallafeen oo balaayo ugu dhacday waxaa ka mida qaadka iyo sakareedka layska wadayo dadka islaamkaha iska ilaahiyeen khamradu qurunka ayay hooyo u tahay dunuubta ayay ugu weyn tahay qofkii abaana hooyadii iyo habaryartii iyo eedadii ayowsina ugu tagaa xadiidkaa dabaraani ayaa duruqku wariyey xadiidkaa marka yani duruqdiisa la kulmiyo waa laba dariiq oo ku socdooday oo waa xadiid xasan ah oo sixadiisu ay wanaagsan tahay waxau kaloo rasuulku markaa yidhi sala allahu calayh wasalam alkamru umu lqabaa'id waman sharibahaa lam yaqbal illaahu min salaati arbaciina yowma khamradu qurunka ayay hooyo u tahay ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam khabaa'idta iyo fuxshiga iyo wax walboo xun ayay hooyo u tahay ayadaa saldhig u ah qofka cabana afartan maalmood salaada lagama aqbalo ayuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wax kastoo lagu daroogoobo nuucay doonaan ha noqdeen qofkii isticmaala afartan beri laga aqbali maayo salaada sida uu nabigu cadeeyey sala allahu calayhi wasalam fa in maata weya fii badni maata miitatan jaahiliya axadku hadduu dhinto iyadoo calooshiisa ku jirtou nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waxau dhintay dhimasho jaahili loo nisbeeyey oo diinta islaamka berika ah oo khayr uu leeyahay aan la arkin khamrada daroogada qaadka iyo sigaarka iyo qurunkoo idil xoolaha ribada baktiga laaluuska hala iska deeyo ahadkii waxaa cunay ayadoo calooshiisa ku jiraan dhintaa waxau dhimanayaa isagoon diin uu leeyahay la arkin alla agtiisana waxu yaalla haysan jirin xaqa ha ku cayaaridina diinta islaamkana ha ku tumanina xadiidkaa dabaraani awsad ayuu ku qoray sanadkiisu waa xasan waxauna noo cadeeyey kii horaya isaguba khamradu inay tahay wax xun oo liita allana uu necab yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi khayr lcamali an tufaariq addunya wa lisaanuka radban min dikri illah camal waxaa ugu khayr badan uguna wanaag badan adduunka inaad ka tegtid carabkaaga oo ku qoyan xuska allah carabkaaga xuska alla ku qoyan yahay inaad adduunka ka tegtid ayaa camal ugu khayr badan ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam axad walboo xuska alla laazim rabbigaa xuskiisa badi marnaba ha halmaamin adduunka aad ka tegtid adigoo alla agtiisa wanaag ku yaalle xadiidka abunucaym ninka la yidhaah ayaa qoray iyo rijaal kale fara badan sanadkiisuna waa xasan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi tasawajuu fa innii mukaafirun bikum alumama yowma alqiyaama walaa takunuu ka rubaaniyati nasaara war guursada waxaan idinkugu faanayaa ummadaha kale maalinta qiyaamada ah hana noqonina ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ruubaaniyadii nasaarada oo kale suufiyaalkii nasaarada oo kale ha ahaanina guurka la imaada qofka muslimkaa waa inay qorshihiisa kamid tahy inuu guursado rabbi owlaad xalaala u siiyo waana inuu ku dadaalo fursadaas ayada alla inuu u sahlo guurkuna wax layska deeya ma ahan oo ay dadku kafaanaan waa suuragal qofku inuu xillo sheegto yidha arrintan ayaan gudbayaa haddii rabbi qadaro laakiin waxyaalaha maanta la xilaysanayo ee guurka lagu baabi'inayo wax diinta islaamka ogoshay ma ahan in la guursado ayaa loo baahan yahay laakiin waxaa ka horraysa guurkaas ragga iyo dumarku inay noqdaan dad diinta ilaahay ku wada dhaqmaya oo muslimiin ah oo xaqa ilaalinaya laakiin dadka maanta jiraa shilin markay u jeedaan way ixtiraamayaan lacagta hadday dhammaatana way dagaalamayaan alla agtiisana waxaad moodaaba waxaan lacagta inoo khayr kale inaysan jirin xadiidka bayhaqi ayaa sunan alkubraa ku qoray sanadkiisa haddii shawaahidiisa la eego waa xasan rasuulka sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi laa yuxaafid calaa salaati duxaa ilaa awaab wa hiya salaatu lawaabiin salaata salaatu duxa la yidhaha ma ilaaliyo axad tawbakeenka badan maahane qof kale dadka awaabiinta ee rabbi u laabtee tawbakeenka badan oo khayrka badan salaadoodana weeye ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam salaadaas ayadaa waa salaad wanaagsan oo rabbi raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala marka muslimiintu ha ku dadaaleen xaqana ha ilaaliyeen macaasidana ha laysaga tago adiladii aan nidhi waan shardinaynaa oo saxiixa intaas ayaan uga gudbaynaa waxaan u weecanaynaa mawduucii ahaa aafaatu lisaan carabka aafooyinkiisa iyo musiibooyinka uu leeyahay waxaan soo sardi doonaa axaadiid annagoo mawduuc walba ee aafaadka soo gaabinayna xadiidyadiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau dadka ka cabsi geliyey hadalka badan aamusku inuu wanaagsan yahana oo u sheegay maalin maalmaha ka mida nabiga sala allahu calayhi wasalam saxaabta ayuu u khudba akriyo oo waxau yidhi ayuha annaasu tintaani man waqaahu allahu sharahumaa dakala aljanna rasuulku rasuulka alla waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam wardadow axadkii alla ka ilaaliyo laba arrimood shartooda jannada ayuu gelayaa axadkii laba arrimood shartooda iyo shadaa'idooda laga ilaaliyo jannada ayuu gelin ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka xaaladdu ay halkaa maraysa faqaama rajulun min alansaar nin reer ansaareed ayaa istaagay waxau yidhi rasuulkii allow laa tukhbirunaa maahuma ha noo sheegin waxa ay yihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar labaad ayuu ku celiyey mar saddexaad ayuu ku celiyey saxaabtii waxay yidhaahdeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam warniyow nabigu wuxuu doonayaa inuu noo bishaareeyo adiguna ha noo sheegin ayaa tidhi ninkii wuxuu yidhi innii akaafu an yattakila annaas waxaan ka baqanayaa dadku inay tala saartaan oy acmaasha kaloo dhan iska deeyaan ee kamadooda inaan naloo sheegin buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam kolka ayuu sheego waxau yidhi sintaani man waqaahu allahu sharahumaa dakala aljanna maa bayna lixiyayni wamaa bayna rijlayn laba arrimood shartooda qofkii alla ka dhawro jannada ayuu gelayaa buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam midda koowaad waxa weeyaan labadii salaf gardaan waxa u dhaxeeya waa carabka qofkii alla ka dhawro musiibadiisa midda kale waa labada lugood waxa u dhexeeya waa farjiga zinada iyo hadalka xun ee fuxshiga ah qofka laga dhowraa jannada ayuu gelayaa buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasu waxau tusinayaa balaayooyinka qofka ku yimaada adduunyada waxa ugu weyn waxay ka yimaadeen carabka iyo farjiga labadaa shartooda qofkii laga laga dhowro shar midda ugu weyn ayaa laga dhowray rabbi baana u gargaaraya subxaanahu wa tacaala labadaasna si gaara ayaa loo xusay li'anna inta kale laga dembaabo ayay hogaaminayaan oo ayaga ayaa sabab u noqonaya dembiga qofku inuu ku dhaco axadka islaamkaa uu rabbigaa ka cabso iskana ilaali labadaa meelood shartooda xadiidkaa isagaa waxaa qoray imaamu axmed sanadkiisu waa habboon yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi min xusni islaami ilmar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah inuu isaga tago wax kasta oo maa laa yacni ah oo aan danu ku jirin oo aan wanaagsanayn waa inaad isaga tegtid macaasidoo idilba adduunka iyo aakhirada waxaan maslaxa kuugu jirin oo dhanba waa inaad farahaada ka baadid xadiidka imaamu axmed ayaa qoray rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi mar la weydiiyey islaamka ayaa ugu fadli badan man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi axadkay muslimiintu ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa ayaa ugu wanaag badan ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka adilada saxiixa ku sugan ayuu xadiidkaasu ka mid yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam anwaacda biriga waxau ku sheegay inay ka mid yihiin macruufka in la amro munkarka in la reebo carabkaaga inaad ka ilaalisid waxaan khayr ahayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau caddeeyey dadka waxaa loo cadaabee naarta loogu guro waxaa ugu weyn inay yihiin carabkooda waxay ku kasbadeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau caddeeya qofkii carabkiisa iska celiya oon xumaanta ka sheegin cadaabka alle in laga badbaadinayo islaanta la yidhaah umma abilcaaliya ayaa rasuulka u timi sala allahu calayhi wasalam ayadoo soo hijrootay markaa ayay rasuulka ku tiri awsini yaa rasuula allah rasuulkii allow ii dardaaran rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam iyaaki wamaa yasuuru lolod adiga iyo nafya shaydaan iyo waxaan idiin kala digayaa wax alla wixii dhegta xumaynaya kalaam muddi xun oo dhegtii maqashaa ay ka naxayso oo cadaawo iyo shar iyo balaayo xambaarsan iska ilaali macnuhu waxa weeyaan kalaam xun oo xagga diinta ku xun oo dadka diintu markay maqlaan ay ka naxayaan oo dadka islaamka aysan dhegaysan karin oo dhagaha u daran iska ilaali macnuhu waxa weeyaan carabkaaga xumaata ka ilaali sidaa haddaad yeeshid rabbibaa kuu gargaaraya jannadana waa geli rasuulka sala allahu calayhi wasalam in lagu liibaanayo in layska ilaaliyo hadalka xun ayuu caddeeyo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka asagaa musnadu imaamu axmed ayuu ku sugan yahay sanadkiisuna waa jayid rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau caddeeyey waxa ay dadku jannada ku galaan inuu yahay inay carabkooda ilaaliyaan farjigoodana ilaaliyaan oo rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam axadkii farjigiisa ilaaliya iyo carabkiisa jannadii allah u ballan qaadayaa sidaa darteed muslimiintaw rabbi ka cabsada carabkiinana iska ilaaliya nabiga sala allahu calayhi wasalam waxau aad u ammaanay aamuska waxau la yidhi man sanata najaa axadkii aamusaa oo ka aamusaa xumaatada wow korin oo waa nabadgelin cadaabkii allana waa laga badbaadin xadiidkaa musnad imaam axmed ayaa qoray sanadkiisu waa aqoon yahay rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam sida saxiixaynka ku sugan man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrimu dayfa axadkii allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey martigiisa ha karaameeyo waman kaana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir falaa yu'ni jaara axadkii allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey dariskiisa yow dhibin rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam waman kaana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyaskur axadkii allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey khayr ha ku dhawaaqo ama ha iska aamuso ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaad allah iyo maalinta aakhirada rumaysan tahay waxaad ku hadashaa wanaag ama aamus sidaas ayuu nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qof walbow carabkaaga ka adkaa oo rabbigaa ka cabso waxau nebigu aad dadka uga cabsi geliyey xanta iyo been abuurashada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau saxaabada ku yidhi hal tadruuna malkhayaaba ma taqaanaan xantu waxa ay tahay waxay yidhaahdeen allah iyo rasuulkiisa ayaa garanaya nabigu waxau yidhi sala allahu calayh wasalam dikruka akhaaka bimaa laysa fiih walaalkaa inaad ku xuso waxaan ku sugnayn ama waxau kahanayaba ayaa xan la yidhaahay oo yidhi sala allahu calayh wasalam saxaabi ayaa nabiga waxau ku yidhi ara'ayta in kaana fii akhii maa aquulu lah bal iiga waran walaalkay waxaan ku sheegaya hadday ku sugan yihiin rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam in kaana fiihi maa taquulu faqad iqtabta wa in lam yakun fiihi faqad baxata walaalkaa haddaad ku sheegto wax ou yahay ee ou kahanayo waad xamatay wax ousan ahayn oon ku sugnayn haddaad ku sheegataa waad ku been abuuratay alla agtiisana cadaab iyo agaab ku leedahay maxaa yeelay ibtiro iyo been iyo qubxi ayaa la timid ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed xanta iyo been abuurashada ha layska deeyo rabbina ha laga bogo subxaanahu watacaala xadiidka imaamu axmed muslim iyo abu daawuud iyo rijaal kale ayaa qoray waa in la iska ilaaliyaa shuruurta iyo balaayada nabigu waxau caddeeyey sala allahu calayhi wasalam dadka carabka iimaanka ka yeesho oo ka rumeeyey qalbigooduna uusan iimaanka gelin inay wax xamanayaan sidaa darteed ayuu yihi laa taktaabu almuslimiin ha xamanina muslimiinta awlaadkooda ha raacinina dadka islaamka awlaadkiisa bobkiisa tabuca rabbi baa awlaadkiisa raacraacaya axadkow alla awlaadkiisa raacraacana alla wuu eebaynayaa gurgiisa asagoo ku dhex jira ha eeboobabe gurgiisa dhexdiisa kolow ku eebeeyo allah subxaanahu wa tacaala qofkaa wou eebeyn rasuulka sala allahu calayh wasalam caaisha ayaa ku tidhi safiya way gaaban tahay nabigu waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam kelime ayaa ku dhawaaqday low lagu daro bimaa'i ilbaxri masajid kulli biyaha bad way hallaabi lahaayeen kelimada aad ku dhawaaqday xumaanteeda xadiidkana wuxuu ku suganyay musnad imaam axmed iyo kayrkii wa rabbi ha laga fogo oo xanta ha la ilaaliyo oo xanta ha layska deeyo iyo been abuurashada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada oo meel wada jooga jaabir waxau yidhi fairtafaca riixun jiifatun muntina waxaa korkeennii yimid oo si xun noogu soo oray wax aanaad u bakti baktiye oo aad abi bin cabdillaahi ninka la yidhaaha waxau yidhi kunnaa maca nabi sala allahu calayhi wasalam fairtafaca riixu jiifatin muntina waxau yidhi rasuulka micigiisa ayaan ahayn sala allahu calayhi wasalam kolkaas waxaa soo kor noqday oo annagii dhammayna dabooray wax baktiyey oo aad u qurumay qurunkooda rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam atadruuna maa haadihi riix ma taqaanaan riixda soo qurmayda oo na daboosay annaga dhan waxay saxaabadu yidhaahdeen ma garanayno rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam haadihi riixu aladiina yaktaabuuna almu'miniin taasu waa riixda iyo qurunka dadka mu'miniinta xanta kuwooda dadka mu'miniinta xanta oo muslimiinta xamanaya riixdooda qurunka badan ayaa saasan ah buu yidhi sala allahu calayh wasalam bal u fiirto banaanka ayagoo jooga oo meel fadhiya ayaa wax u soo qurmeen kulligood ay la mirdaboolmi tegeen waa dadka dadka xamanaya qurunkooda ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka asagaa waxaa soo saaray imaamu axmed ibn abi dunya rijaaji axmed oo ku wariya waa fiqaad ninka haysami la yidhaha waxau yidhi rijaaji xadiidku waa fiqaad ahadkii qof mu'mina xanta oo waxuusan ahayn ku sheega cadaabkii alle ayuu ku sugnaanayaa muslimiintu waa inay iska ilaaliyaan xanta waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man dabba can laxmi akhiihi bilqiiba kaana xaqan cala allahi an yuctiqahu min annaar axad mu'min ah oo muslima oo la xamanayo qofkii xanta ka difaaca oo ka celiya waxa uu xaq isaga dhigay allo alla waajib isaga dhigay inuu qofkaa naarta ka xureeyo rabbi bay xaq ku tahay qof walaalkaa oo muslimoo la xamanayo haddaad tidha ayaan la xamanin oo aad ka celiso adigana naarta ayaa lagaa xuraynayaa sidaas ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu axmed ayaa wariyey sanadkiisu waa xasan ibn abidunya iyo dabaraani iyo rag kalena way wariyeen waxaa kaloo rasuulkau dadka aada uga cabsi geliyey diradiraha ummadda laysku dirayo waxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ku leeyay xadiis saxiixaynka ku sugan laa yadkulu jannata qataar jannada alla ma galo axadka namaamka ee dadka isku dira rasuulku waxau leeyahay sala allahu calayh wasalam jannada alle ma gelayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi alaa ukhbirukum bikhiyaarikum sow idiinma sheego kuwa idinkugu wanaagsan oo idinkugu khiyaarsan oo alle agtiisa laydinkugu jacayl badan yahay saxaabadu waxay yidhaahdeen noo sheeg yaa rasuula allah rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam aladiina idaa ru'uu dukira allahu tacaala waa kuwa marka la arko rabbi la xasuusanayo la xusayo oo rabbi wacdigiisa iyo waciidkiisa lasoo xasuusanayo oo alla lagu xasuusanayo aragtidooda dadkaas ayaa idinkugu wanaagsan buu yidhi sala allahu calayh wasalam ma idiin khabra ayuu rasuulku yidhi kuwa idinkugu shar badan waxaa rasuulka lagu yidhi noo sheeg rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam almashaa'uuna binnamiima almufsiduuna bayna alaxiba albaaquuna alburahaaءu alcanas waxau rasuulku odhanayaa sala allahu calayh wasalam waa kuwa u socoshada badan leh diradiraha iyo ummadda inay wax isaga sheegaan ee fasahaadiya axibada baynkooda oo isku dira dadka isjecel oo ku gardarsadoo ku xadgudbada alburahaa dadka beriga ah oon waxay galabsadeen la arag haddana canadka oo mashaqada iyo dhibka ku xambaara iyo fasaadka oo balaayada diradiraha mushkulada keliya ka sareeya kuwaas ayaa idinkugu shar badan buu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa dadaan khayr lahayn kuwaas ee iska ilaaliya ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa mashaa'uuna binnamiima ummadda inay isku diraan axibada inay kala fasahaadiyaan fidna iyo balaayo inay dhex dhigaan ayay u soconayaan buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuwa noocaas ayaa idinkugu shar badan ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkaa asaga imaamu axmed ayaa soo saaray rijaashiisa kulligood waa rijaalu saxiix ilaa rajulka la yidhaha shahr binu xawsha maahane shahr binu xawsha culamada gobol waafida ayay yidhaahdeen gobolna daliil ayay kusoo jeediyeen culimmaduna waxay yidhaahdeen agtarkoodu xadiidkiisa xasan kama la hooseeyo dadka islaamkaa waa inay iska ilaaliyaan namiimada iyo diradiraha waatuu rasuulku ku yidhi xadiis saxiixaynka ku sugan qubuuruu soo maray waa la cadaabayaa mid waxaa loo cadaabayaa gaalida iskama bahiri jirin kan kalana ummadda ayuu isku diri jiray ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka dirodiraha iyo ummadda balaayada loo kala sheegayo hala iska ilaaliyo aabaabka carabka weeyaane carabka iska daweeya oo xuskay allah badiya subxaanahu wa tacaala waxau rasuulku dadka aada uga xabsi geliyey beenta waxauna rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam iyaakum waalkadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur waxaan u kala digayaa adinka iyo beenta ayaan idiin kala digin beentu saaxibkeeda waxay gaarsiidaa faajirnimada iyo dulliga fujuurkuna saaxibkiisa naarta ayuu gaarsiin buu yidhi wa ina alfujuura yahdi ila annaar faajirnimada iyo daacada oo laga tago fujuurka waxaa la yidhaah xanta oo laga iisho xadgudubka oo lagu mamanaado jabka iyo xadgudubka iyo zinada iyo qubxiga iyo wax kastoo alla xarimo oo dhan in la sameeyo faajirnimada laguu sheegaya sidaa weeye waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam axadka faajirka faajirnimadu naarta ayay gaarsiinaysaa wamaa yasaalu rajulu yakdibu wayataxara alkadib xataa yaktuba cinda allahi tacaala kadaaba rajulku kama suulo inuu been sheego beentana uu ku dadaalayo ilaa alla agtiisa been badane looga qorayo ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ilaa alla agtiisa been badane looga qorayo inuu beenta sheegayo qubxiga ku soconayo xaqana uu kaso ka tegayo kama suulayo ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa laga doonayaa muslimiinta inay iska ilaaliyaan beenta xanta iyo xadgudubka iyo waxaa xaqa lagu diido idilba xadiidka asaga saxiixaynka ayaa qoray iyo sunanka qaybo kamida musnadu imaamu axmed rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau caddeeyey qofka mu'minkaa in dabeeco kasta laga heli karo laakiin aan laga heli karin ila alkhayaana waalkadib khayaanada iyo beenta qofka mu'minkaa ma laga hela ayuu yidhi maxaa yeelay khayaanadu ammaanada ayay lidkeeda tahay wuxuuna nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa iimaana liman laa amaanata lah iimaan ma lahan qofkaan ammaanada ilaalin karin beentuna waxay lid u tahay yani iimaanka oo qof hadduu been sheegayo iimaan ma lahan sidaa darteed labadaa dabeeco qofka muslimka wou iska ilaaliyaa mana laga helo laakiin arrimo kale in laga helaa suuragal weeyaan oo yani waxyaalo kale oo dabeeco aan aada u wanaagsanayn ah oo ku sifoobo amaa beenta iyo khayaanada mu'minku lagama helo ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka isaga imaam axmed ayaa soo saaray haytami waxau yidhi rijaashiisu waa rijaalu saxiix xaafid ibnu xajar waxau yidhi sanadkiisu waa qawi rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam kaburat khiyaanatan an tuxadisa akhaaka xadiisan huwa laka musadif wa anta bihi kaadib khayaano ayaa wa ayaa weynaatay khayaanana waxaa ugu weyn inaad walaalkaa diinta walaalkuugu ah aada u sheegootid war ou kaa rumaysanayo adiguna aad been u sheegaysid walaalkaa muslima haddaad u sheekooto oo inaad been u sheegto aad ugu qasedo arrinka isagaa arrin shaniica oo xun oon alla raalli ka ahayn weeye muslimiintu ha iska ilaaliyeen khayaanada iyo beenjeegga iyo xadgudubko idilba xadiidka imaamu axmed ayaa soo saaray rijaashiisa kulligood waafiqaan marka laga reebo cumar ibnu haaruun ninka cumar ibnu haaruun la yidhaahdo culammada gobol waafiqa ayay yidhaahdeen ibnu muciin ninka la yidhaahdo waxau yidhi waa daciif ciraaqi ninka la yidhaahdo waxau yidhi xadiidkaas sanadkiisu waa sayid dariiq kale marka la eego waxaana loo nisbeeyey imaamu axmed iyo dabaraani inay soo saareen waxayna ku tiriyeen culamo badan xadiid la soo dhoweeyey inuu yahay laakiin waxaa ku jira nin la yidhaha cumar ibnu haaruun oo dadka gabal ay durayaan dadka islaamkaa waa inay iska ilaaliyaan beenta dadka kuwa ugu beenta badan waxaa ka mid a dadka saaniciinta ee wax sanceeya amase ayagu waxyaalaha gabalka ka beex mushtara sida daroogo daroogada kuwa iibiya oo kaleba aad iyo aad ayay u been badan yihiin alla agtiisana aysan qayr ugu lahayn qofka muslimkaa waxaa loo saamaxay beenta saddex meelood inuu ku sheegi karayo marka islaax lagu samaynayo dad muslimiina ama naftooda lagu badbaadinayo ama dagaal ka dhaee ka dhaxeeya lagu heshiisiinayo iyo marka gaalada xarmad lagula jiro in la yidhaah gaalada waan laynay iyo ninka iyo haweenta isqabaa markay isku xumaadaan inay been isku maslaxeeyaan way u bannaan tahay ayadoon wax kale looga muraadayn ee qofka kan in lagu dejiya la rabo laakiin guriga inay been ku dhaqaan weligood ay been isu sheegaan way balaayo ku wada noolaadaan sharciga islaamkuma ogola qofkii markaad aragtay inuu yaro xanaagsan yahay wax kalood ku qancisa haddaad weydo hadalla aan aanan samayn doonin inaad ku tidhaahdo way kuu bannaan tahay adigoo ula jeeda isilaax iyo wanaajin laakiin gurga dhan in maamulkiisa been laga dhigo sharciga islaamkuma ogola awlaaduna way habaabayaan dadka noocaasana nabigu cadaab adag ayuu u yaboolay sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulka uu dadka uga digay in lagu been abuurto dadka ku been abuurtana waxau u yaboolay cadaab adag inay leeyihiin waxau nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam axaadiis fara badan oo saxiixaynka iyo sunanka ku sugan iyo masaaniidda intaba ilaa toddobaatan gaaraysa ku odhanaya man tacamada calaya kadiba falyatabawa baytan fi naar axadkii aniga been iila qasta naarta dhexdeeda guri ayuu kuleeyaha u diyaar garoobo axadkii nabiga ku been abuurta waxau nabigu caddeeyey sala allahu calayh wasalam buniya lahu baytun fi nnaar in naarta dhexdeeda guri looga dhisayo musiiba inay ku dhacayso nabiga in lagu been abuurtaa way ka daran tahay beenaha kale maxaa yeelay nabiga sala allahu calayhi wasalam beenta lagu abuurtaa sharci bay noqonaysaa sharciga in been laga dhigana lama ogola marka inta beena waxaa ugu weyn in allah lagu been abuurto iyo rasuulkiisa markaa ka gadaal qofka ou qalab ku dhaqmo been ou yacni been ku adeegta sidiisa dhanba man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcatuhu min jahannam xadiid musnadka ku suganayo sidaa nebigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam ahadkiid kasii u been abuurtaa ha u diyaargaroobo naarta meeshuu ka fadhiisan lahaa naarta ayuu meel ku leeyahay allaagtiisa cadaab ayaa u yaalla iyo xiriiri adag axaadiis been ayaan la warinin rasuulka yaan wax laga sheegin oon lagu been abuuranin sala allahu calayh wasalam kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga yaan la xaqirin muslim baan ahay inta la yidhaahdo yaan gaalnimo lagu dhaqanin oon balaayo lagu adeeganin ee xaqu siduu yahay ha loo ilaaliyo maxaasidoo idinla dad ka taga ha la noqdo sidaas haddaan la yeelin alla agtiisa wax wanaaga lagama gaarayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxuu ogolaaday in la kaftamo laakiin waxuu dadka uga digow ou ka xabsi geliyay kaftanka in been lagu soo daro maxaa yeelay kaftanka haddii been lagu soo daro xaaladdu aad ayay u xumaanaysaa qofkana iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaa uu been ka tago xataa markuu kaftamayo iyo ilaa uu dood ka tegayo xataa isagoo run sheegaya inaad iska ilaaliso beenta iyo waxaa la yidhaha dooda iyo qadajacda ayaa kugu wanaagsan nabiga sala allahu calayh wasalam nin ayaa u yimid markaas ayuu yidhi waxaan doonayaa rabti aan ku duula inaad isiidid waxau rasuulku yidhi ana inaa xaamiluunka calaa waladi naaqa waa kaftankii waxaan kugu xambaaraynaa hal canug ay dhashay rasuulkii allow maxau igu tarayay ayuu yidhi oon ku sacaynayaa biwaladi naaqa rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam hadda waxaa dhan oo hawsa waaweyn dhalaasow hal maahan buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hadal kaftana marka weeyaan xadiidka musnadka ayaa qoray laakiin waxaa loo baahan yahay in layska ilaaliyo beenta iyo xumaadada xadiidka yani ku sugan musnadda imaam axmed sunanka qaybo kamiduna ay qoreen waxau nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam waylun liladii yuxadidu alqawma uma yakdib liyudxikahum waylun lahu waylun lah waxaa halaag iyo waari naare ku sugnaaday axadka dadka u sheekaynaya ee been sheegaya si uu uga faslana uga fasliyana ula jeeda sheekadaas ayadaha halaag baa u sugan halaag baa u sugan alla agtiisana cadaab bau ku leeyahayo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa weyn u sugnaaday qofka sheekoonaya una sheekoonaya inuu ummadda ka fasliya kali ah oon wax wanaaga sheegaynin oo aan isagu khayrka lahayn rasuulkuna waxau cadeeyey sala allahu calayh wasalam qofku inuu ku hadlo kelimo kelimadaasuu dadka yani la fadhiyo uga qoslinayo ee uu sababteeda uga ku hoobanayo naarta jahanaba yacni toddobaatan sano in loo socdayo in ka badan oo ku hoobanayo axad walbo islaama waxaa looga digayaa rabbi waxuu ku ka caroonayo inuu sameeyo ayaa looga digi qof walbaa waa inuu ka fogaadaa carada allah waxa ay ku imaanayso carada allah oo dhan waxa ay ku timaadana been baa saldhig u ah beentana dembi walba ee la galo ama carab ha laga galo ama gacan ha laga galo ayadaa saldhig u ah maxaa yeele qofku hadduu yidhi addoonkii allaan ahay oo rabbi inuu abuuro oo ogorsado hadda rabbi haddii uu ku abuuray waxuu kuu dira waxaanayna samaynin wixii rabbi kuu dira waxaanayn haddaad samaydo addoonnimada alle inaad aad aaminsan tahay ayaad inaad rabbi addoon u tahay aaminsanaanteeda ayaad ku been sheegaysaa marka beenta ayaa dadki walba kugu waxan muslim baan ahay haddaad tidhaahdo waa layga nabadgelin rabbina waan u hoggaansamin xaqana waan ilaalin weeyo macnaheedu dembi kastoo iga dhacana waan ka tooba keenayaa marka haddaad qalad la timaado oo salaayo samaydo oo muslimiinta dhigto islaamnimadaadii ayaa been noqonaysa marka wax walbaba iyo balaayo idilba beenta ayaa saldhig u noqotay sidaa darteed dadka islaamka ha iska ilaaliyeen beenta xadgudubka iyo xumaatada ha la joojiyo oo xaqa dhab ha loo ilaaliyo sidaa darteed dadka islaamka ha iska ilaaliyeen beenta xadgudubka iyo xumaatada ha la joojiyo oo xaqa dhab ha loo ilaaliyo rasuulku waxau dadka ka cabsi geliya dooda xadgudubka oqajajacda ah waxuuna xadiid ku yidhi jidaalun fi lqur'aani kof qur-aanka in lagu doodo oo ay dadku ku qajajaxeeyaan waa kufri iyo gaalnimo aad ayay u xun tahay dooda waxaa kan in laystusaaleeyo oo laysu sheegaa loo baahan yahay oo nusuusta laysordhigo haddii la arka inaan la kala qancayna inaan laysku caayin oon meesha lagu qajajacayn oo qof walba horan waa sidayda ee la kala aamuso qof walba soo baara ayaa wanaagsan xadiidka asagaa musnad imaam axmed ayaa qoray waxaana soo kaxnay iyaabu daawuud iyo rijaal kale xaakim waa saxiix yeelay dahabina wuu ku waafaqay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi xadiis saxiixa ku sugan ina abqada arijaali ila allah alaladu lkhisama yow yidhi waxaa rijaasha alla xaggiisa loogu nacay badan yahay midka ugu dooda badan ee ugu qajajaxda badan ee doodiisa ay adag tahay ayaa alla ugu xaro badan yahay subxaanahu watacaala qofka muslimkaa waa inuusan noqon doodaha xadgudubka samaynaya ee xaqa ku cayaaraya ee macaasida samaynaya intaasoo idinba waraaqooyinka carabka cudurrada carabka iska ilaaliya oo xaqa ilaaliya waxaa kaloo qofka laga xabsi geliyey markuu hadlayo hadalkiisa inuu sare isugu qaado daamankiisa inuu ka buuxiyo inuu iska dhiga nin cajiib badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi xadiid ku sugan musnad imaam axmed iyo rijaal kale sanadkiisu wanaagsan yahay alaa unabbi'ukum bishiraarikum saw idinma sheegaayou yidhi kuwa idinkugu sharta badan oo idinkugu baaska iyo balaayada badan waxau rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam noo sheeg marka la yidhi hum ustarfaaruun almutashabibuun waa kuwa wararka badan leh markay hadlayaan daamadkooda hadalka ka buuxiya carabkooda laalaaba faseexada iska doona hadal aan la oqoon ku hadla sare isku qaada kuwaas ayaa idinkugu shar badan ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxau rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh alaa unabi'ukum bikhiyaarikum kuwa idinkugu khiyaarsan sow idiinma waramo noo waran ayaa la yidhi sala allahu calayh wasalam waxau rasuulku yidhi axaasinukum akhlaaqa waa kuwa idinkugu dabciga wanaagsan ee rabbi diintiisa idinkugu ilaalin badan oo dadka addoommadaana idinkugu dhowri og rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi inna min shiraari nnaasi man ibtadaa lifaxshihi yacni dadka kuwa ugu sharta badan waxaa kamida qofka looga cabsado fuxshigiisa darti oo fuxshiga uu samaynayo darti looga dhowrsanayo oo aan khayrka kala lahayn dadka kaas ayaa ugu shar badan hadal xunbau ku hadlin ficil xunbau samaynin wanaag lagala kulmi maayo sidaa darteed ayaa looga tegey dadka qofkaas ayaa ugu shar badan uguna liita musnad imaam axmed ayaa xadiidkaa qoray muslimiintu waa inay noqdaan dad ficilkooda iyo qowlkooda la xiiseeyo oo aan ayagu xadgudub iyo xumaato lagu oqoon xaqana waa inay dab u ilaaliyaan rasuulka sala allahu calayh wasalam dadka wuxuu uga digay oo yacni ka reebay shicirka fuxsiga ku jiro iyo beenta loogana mashquulayo diinta islaamka ilaa shicirka markii beenu ku jirta iyo fuxshi ama diinta looga mashquulayo qurun ayuu noqonayaa rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa ku sugan wuxuu ku leeyahay musnad imaamu axmed noogu baray laan yamtari'a jawfu axadikum dayxan xataa yariya khayrun lahu min an yamtari'a shicraa waxau rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam axadkiin calooshiisa in maalu buuxido maalu inay calooshiisa buuxido ilaa ay noqoto cudur daa ay ku noqoto fasahaadiye caloosha oyriyo waxaa la yidhaha waa cudurka xabadka ku dhaca oo maal ah ay maal ku noqotay calooshiisa oo dhan hallaydayo xabadkiisa ayaa uga khayr badan calooshiisa in shicir buuxiyo ow shaacir gabyaaya noqdo gabayga daran ow adeegsado qurunka ah in maalu kuu buuxiyo ayaa kaaga khayr badan shicirka baatilka ah ee diinta looga mashquulayo oo muslimiinta lagu caayayo inaad baratid taas ayaa kaaga wanaag badan markii sicir xun aada la imaan laheed amaad xifin laheed in xabadka maalin kuu buuxiso ayaa kaaga wanaagsan ashcaarta dadka ku mas-uula ee markii ay seexan lahaayeen salaada ceshada ka gadaal ama ay wadin lahaayeen shicirada akriya shiciradaas oo diinta islaamka wax looga sheegayo ama dad lagu caayayo muslimiin ah alla subxaanahu watacaala agtiisa wax khayr la yidhaha kuma lahan shicirka haddii maslaxa sharciga ku jirto waa la ogol yahay nabiga sala allahu calayh wasalam waasuu ku yihi kacab uhjir lmushrikiina bishicr ina almu'mina yujaahidu binafsihi wa maalih waxau rasuulku yidhi gaalada hujuum shicirka ku hujuum qofka muuminkaa nafsadiisa iyo maalkiisa ayuu diinta ku difaacaaye rabbi baan ku dhaartaye gamuunka waxaa uga daran buu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa uga daran buu yidhi shicirka ina almu'min yujaahidu bisayfihi wa lisaanih waaladii nafsu muxammadin biyadi lakaanamaa turmuunahum bih nadxan nabli buu yidhi sala allahu calayh wasalam qofka muuminkaa seeftiisa iyo carabkiisa waa ku jihaadaa waxaana rabbi kugu dhaaranayaa buu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam ay gacantaysu yani nafsadeyda ay gacantiisa ku jirto waxa aad ku ridaysid jamuun roob looga dhigay oo kale ayuu ku yahay waanaba uga darayau yihi sala allahu calayh wasalam marka waxaa loo baahan yahay oo dadka islaamkaa laga doonayaa inay gaalada iska difaacaan sicirka lala imaanayaana inuu noqdo mid islaamka loogu danaynayo ee mid xadgudub ku jiro waa inuusan noqonin islaamka waxaa laga dooni carabka aafadiisa inay iska ilaaliyaan xasiga iyo xumaatada inay iska ilaaliyaan waana inaan noqonaa dad rabbi ka cabsada oo diinta islaamka si dhaba u ilaaliya ma aha muslimiintu inay noqdaan dad sharta iyo balaayada loogu yimaado waxaa laga doonayaa inay noqdaan dad khayraadka iyo wanaagga loogu yimaado carabkoodana laga nabad galo diinta islaamka dadka ku xadgudbayana aan u dul qaadan ee ka celiya mar walbaba sidaas inay muslimiintu noqdaan ayaa laga rabaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi lix arrimood qofkii ii ballan qaada jannada alle ayaanu ballan qaadayaa ustuquu idaa xadadtum markaad sheekoonaysaan runsheega ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam oo ii ballanqaada wa awfuu idaa wacadtum marka aad ballan qaadaan oo dadka la ballantaanna ballanta inaad oofisaan oo si alla ugu horayso ayaa laydinka rabaa oo arrintaa oofiya ayuu yidhi wa aduu idaa tumintum marka laydin aamino ammaano laydiin dhiibto oo rabbi ammaanadiisa ay ku jirto waa inaad gudataan buu yidhi waxfaduu furuujakum farjigiinana waa inaad sinada ka ilaalisaan ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxau kaloo rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waquduu amsaarakum indhihiina laaba wakufuu aydiyakum gacmihiinana reeba indhihiina macaasida ka laaba waxaad yeelaysaan oo kale gacmihiina ka celiya ummadda inaad ku dhigtaan xadgudub ha ku samaynina gacmihiina iyo indhihiina midnaba macaasida ha u ogolaanina ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa isagaa musnad imaam axmed ayaa baraya kayrkiba sanadkiisaad ayuu u wanaagsan yahay waxauna noo caddeeyey dadka wanaagsan in laga doonayo inay iska ilaaliyaan wax kastee rabbi ka caroonayo subxaanahu wa tacaala rasuulku waxau yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo abidar u dardaarmaya waxaan ku amrayaa ayuu yidhi toddoba arrimood toddobadii arrimood waxay ahaayeen buu yidhi amaranii bixubbi lmasaakiin wa dunuwi minhum waxau i amray nabigu inaan masaakiinta jeclaado una dhowaado wa amaranii an andura ilaa man huwa duunii walaa andura ilaa man huwa fawqii waxau i amray inaan eego qofka iga hooseeya xagga cilmiga iyo xag walba si aanan nicmada alla u xaqin laakiin dadka iga sarreeya aana eegin xagga adduunyada waxaa la doonayaa xagga diinta dadka kaa sarreeya inaad ka daba tegtid xagga adduunyadana dadka kaa hooseeya inaad eegtid waxau yidhi wa amaranii an asila raxima wa in adbarat waxau i amray inaan qaraabada xariiriyo qaraabadaydu aniga haba ii daba jeedo macnaha wa inqataxati haba igoyta aniga aniga haba igoyde inaan xariiriyo ayagu amrabuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam wa amaranii anlaa as'ala axada waxau i amrabuu yidhi axadna inaanan wax su-aalan oonan tuugsanin oonan dadka baryin ee rabbi keliya aan baryona isaga ku kalsoonaado wa amaranii an aquula bilxaqi wa in kaana muraa xaqa inaan ku dhawaaqo ayagu i amrabuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xataa hadduu qaraar yahay oo aan ku dhimanayo inaan xaqa caddeeyo oonan diinta midna uga haybaysan caddaynteeda ayuu nabigu amraba u yihi sala allahu calayhi wasalam waxau yihi oo kale kolkaas wa amaranii anlaa akaafa billaahi lawmata laa-im min dagaal badan dagaalkiisa alla diintiisa fulinteeda iyo rabbi darti inaanan uga baqan ayuu amray markaan liajli illaahi wax u qabanayo oon xaqa caddaynayo inaanan min dagaal badan dagaalkiisa uga tegin bau nabigu amrabau yihi sala allahu calayhi wasalam wa amaranii an aksira min qawli laa xawla walaa quwata ilaa billah waxau amrabau yihi inaan badiyo laa xawla walaa quwata ilaa billah kelimadaas ayadaa inaan badiyo oo aan ku wardiyo ayau amrabau yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay rasuulku waxau yidhi fa inahuna min kanfi taxti alcarsh kelimooyinkaas oo lagu wardiyaa waxay ka ahaadeen carshiga kaydkiisa hoostiisa jannada allah lagu mutaysanayaa khayr baa lagu gaarayaa wanaag oo dhan baa lagu hantin qof walboo muslimow ka faa'iidayso rabbigaana ka baqo xaqana sidalaw ilaali xadiidka asagaa musnad imaam axmed ayuu ku qoraya isagoo dheer sanadkiisu waa sayid isagoo mukhtasira oo gaaban waxaa qoray mundiri tabaraani iyo ibnu xibbaan ayaa soo saaray iyaguna waxaanala ka doonayaa dad islaama haddaan nahay xaqa inaan si dhaba u ilaalino wax kastoo alla ka caroonayana inaan ka tagno ayaanala ka doonayaa rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taxdiranna min almacruufi shay-a macruufka wax kamida ha yaraysanin oo ha xaqirin ee wax kastoo wanaagga kamida samay walow an tucdii yani silatu lxabl inaad qof siidaba ha noqoto xarig ka go-ay xariirintiisa oo waxaa loola jeedaa xarig gaaban inaad qof siidaba ha noqotee macruufka wax kamida ha yaraysanin waxaad kaba aadan yaraysanaynin wax kastoo wanaagsan qof suunku kabto ka go-ay oo siidaba ha noqoto walaalkaa ood u gargaartid ama weji wanaagsan aad kula kulantid ba ha ahaatee waxa wanaagsan ha yaraysanin ee samay ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam axadka islaamkaa waxaa laga doonayaa xaqa inuu dhab u ilaaliyo dadka waxaa kamida kuwa adduunka waasa looga dhigay aakhiradana lagu cidhiiriyey iyo kuwa adduunka lagu cidhiiriyey aakhiradana waasa looga dhigay iyo kuwa adduunka iyo aakhirada lagu cidhiiriyey iyo kuwa adduunka iyo aakhirada waase looga dhigay sidaana waxaa u qaybsamaa dadka oo afartaa qaybood ah adduunka qofka waase looga dhigay aakhiradana lagu cidhiiriyey waa gaal qofka adduunka cidhiiri looga dhigay aakhiradana waase looga dhigay waa mu'min mujaahid ah ee diinta lagu dhibay qofka adduunka iyo aakhirada lagu cidhiiriyey waa gaal silax u dhimanayo derbiyada yaallo daroogada caba oo qashinqabyada seexanaya adduunka iyo aakhirada qofka waasa looga dhiga waa muumin hooro iyo nicmo rabbi ku galladaystay subxaanahu watacaala xadiid macnaha tusinaya ayaa imaamu axmed qoray sanadkiisa iyo rijaashiisana dad badan ay soo dhoweeyeen xaqa ha la ilaaliyo rabbina ha laga boqo rabbina ha naga dhiga dadka hooska hooska cabsigiisa harsada ee alla agtiisa ka liibaana oo diinta islaamka dhab u ilaaliya axadkii xasane iyo wanaag sameeya firdowse ayaa loo ballan qaaday waxaa nala amrayaa inaan alla darti u jihaadno inaan alla darti u haajirno inaan maxaasidoo idilka tagno inaan muslimiinta booqanno oon u ducayno inaan muslimiinta jeclaano oonan qalbigeenna waxba ugu qaadin أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين